bismillahi raxmaan iraxiim halka aad naga dhegeysanaysaan ama aad caawa nala fadhidaan waa madasha lisaanka anagoo aada iyo aada uga xun geerida xaqa ah ee ku timid xildhibaan cawad axmed casharo oo ku geeriyooday waddanka canada run ahaantiina kamid ahaa ragga ama farakutiriska ama madasha ka wareysano siyaasadda ama arrimaha soomaaliya waxaanu taxsi tiiraanya loo diranaa madal ahaan guud ahaan qoyskii qaraabadii uu ka geeriyooday xildhibaan axmed xildhibaan cawad axmed casharo waxaanan maayga qofka ugu horeeya madasha diraya waa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan qolkaa salaamaya specially waraya ceegaag inaa laa wa inaa raajicuun halkan waxaan tacsi uga dirayaa magacayga waxaa la dhahaa masaari saaqa cumar cali waxaan ku noolahay boston massachusetts waxaa tacsi u dirayaa allah yaa raxma adeer cawad axmed cashara allaha u naxariisto oo ku gooriyooday dalka canada xildhibaan hore siyaasi ilaahay u naxariisto intii uu ka tegayna samir iyo iimaan ha ka siiyo iyo ummadoo dhanba at same time isla markaana waxaa u tacsiyadeynayaa adeer maxamed abshir muuse ilaahay u naxariisto godkiisana ha u nuuro xaaskii iyo ilmihii iyo caruurtii uu ka tegayna ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo generaalka ummadoo dhanna ha ka siiyo asalaamu calaykum
wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu dal wanaaji
waxaan tacsi u dirayaa oo cawad casharo waxa weeyaan waa xildhibaan hore oo soomaaliyeed iyo siyaasi rugcadaay ah in badanna maaragtay na halkan ku maqalnay wax badanna ka faa'iidaysanay inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun waa la wada dhimanayaa marka ehelkii qaraabadii waxa weeyaan waa uga tacsiyadeynaynaa arrintaas yaraaniyada leh marka intaasuma kusoo koobaya allah u naxariisto aamiin
waa hagaag haddana waxaan u yeedhayaa ma yeedhaan ah maama isleere
Ah, si waa ku fiican.
salaamaya adiga iyo mar labaad adiga golaha sigisti ina lilaa waana ilaa raajicuun Eh, waa deeq maxamed salaad halkan taasoo wadiraya rugcadaagi hore allaha u naxariisto cawad cashara Eh, samir iyo imaanna ilaahay ka siiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii uu ka tegey eheladiisii caruurtiisii xaasaskiisii iyo kuwa awoowa u ahaaba sidoo kalena waxaan taasi u dirayaa eh, sheekh generaal maxamed abshir muuse in ilaahay dhammaantood u naxariisto Eh, waana kuga mahad celinayaa weriye injineer cegaag oo barnaamijkan tacsida ah u diyaariyey ummadda soomaaliyeed madasha sigisti waana mahadsan tahay inaadeen waxaan haddana u yeedhayaa saacid oday maxamed xaji xuseen oo magac dar saacid Eh, bismi illaahi araxmaani araxiim inaan oga faa'iidaysano dadka walaalaheen oo naga geeriyoodan aan xasuusta gelino aan u tacsiyano meeshaan waxaan haddana mar labaad oga tacsiyanayaa xildhibaankii qaaliga ah rugcadaaga ahaa ee siyaasadda macnaha aad iyo aad ugu dheeraay ee cawad casharo oo kanada ku ku geeriyooday iyo jarnaalkii ummadda soomaaliyeed ee maxamed abshir muuse ee atinka habeen uu ku magac dheeraay oo asna ku ku- macnaha ku geeriyooday magaalada minneapolis xildhibaan hore oo macnaha asna hore u geeriyooday waa ka ka faa'iidaysanayaa een, ciise bootaan xaran gudnaax isagana xildhibaan soomaaliyeed ahay oo hindi ku geeriyooday iyo umma- dhammaan ummaddii naga wada geeriyooto soomaaliyeed inaan meeshaan mar labaad iyo mar saddexaad ooga tacsiyeeyo Een, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ummaddii dhimatay naxariista janna allaha ka waraabiyo kitaabkoodana gacanta midig allaha ka siiyo annagana samar iimaan allah naga siiyo badelkooda khayr qaban allah noo sahlo ummadda soomaaliyeedna waxaan ilaahay oga baryayaa ano afghanistan mushrikiinta kaga baxaysanayo inuu ilaahay qulubtooda burcad isku mariyo wanaagii maxabada soomaaliyeed aan ka shaqayno Een, weriye cagaag aad baad umahadsan tahay ilaa ajri xasana allah kaa siiyo thank you so much
waa hagaag halkaan waxaan kusoo gabagabaynaynaa tacsidaynu u diranay allah u naxariiste xildhibaan qoyskii qaraabadii xildhibaan cawad axmed casharo